xildhibaanihii wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa ka qayb gala munaasabad ay ku qalan jabineen ka badan lixdan arday wax ka bartay macadka u mahay magaalada cadaado munaasabada oo ayd mid si weyn loo soo agaasimay laguna soo dhaweynayay ardayda wax ka baratay macadka uma iyo sharaxaada guulaha ay ka gaareen ardada barashada shareecada islaamka iyo sidoo kale macadka umho door muhiima ka qaatay horumarinta waxbarashada gobolka galgaduud munaasabada ayaa wax sidoo kale waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala gedisan oo ka tirsan galmudug kuwaasoo dhiirigelin ardayda cusub ee qalan jabisay islamarkaana ku bagaadiyey dadaaladoodii iyo guulaha ay ka gaareen tacliinta sare ee diinta islaamka sheekh cabdulaahi nuur xaashi oo ah maamulaha macadka ummah iyo sidoo kale xaaji dayib oo ah aasaaska macadka ayaa ugu horeyn ka hadlay xafladda iyo ardayda qalin jabisay
markasku walaalayaal wuxuu leeyahay qaybo dhowr ah waxaa lagu bartaa culumta shareecada habeen iyo maalin waxaa yowmiyan ugu yaraan ka baxa wax ku dhow labaatan iyo shan cashar ama shan iyo labaatan duruus baa yowmiyan ka baxda maadigu kama marna sida aad garanaysaan juqraafiga iyo taariikhda iyo soomaaliga iyo xisaabta iyo ingilishka waa lagu dhigaa dhammaantood laakiin macadku waa macad sharci ah oo culumta diiniga xoogga saara meesha waxaa ka muuqda ama ardada idin hor fadhisaa waxay matalayaan laba dufcadood dufcadii shanaad iyo dufcadii lixaad ee markaska ayaan maanta xafladdeeda qabanaynaa waxaan isla afgarannay ardayga koowaad ee sanadkan qaadi doona xifdinta qur-aanka kariimka soddonka juus baabuurka uu ku soco doono inuu markasku bixinayo insha allah markaskaa bixinaya ninka labaad oo soo gaara oo isaguna ninkaasi ninka ku xiga ah ayadana markaskaa bixinay insha allah madaxweynaha dushiisa waa ka qaadaynaa saari mayno markaan insha allah saddexaad iyo afaraad iyo ashanaad wixii kaloo marka loo diyaariyay insha allahu tacaalaa dadka kala qaadi doona marka sidaasay noo ahaanaysaa aan isku soo ducayno
gudoomiyaha degmada cadaada faarax deriye warsame iyo xildhibaan cabdulaahi cumar iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaarada qorsheynta galmudug maxamed cabdulaahi ayaa u hamiliyey ardayda baratay xifdinta qur-aanka kariimka ee culumta shareecada islaamka aad ayaan ugu faraxsannahay inaan idinkala soo qayb galno marka koowaad waxaan leenahay ardada hambalyo hambalyo waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaa soo barateen wax la barto wixii ugu qeyrka badnaa oo ah diinka islaamka asagaas ayaa la rabaa inaad kaga qayb qaadataan sidii ummadda wax looga bedeli lahaa heerkiinna tacliimeed iyo heerkiinna aqooneed guud ahaan ayaa waxaa la rabaa inaad ummadda u horseedaan isbeddel inay la yimaadaan oo isbeddel ah ku samaysaan adduunkuna aad sabab u noqotaan waalidiinta marka waxaan leeyahay waxa aad u dhigaalinaysaan oo aad doonaysaan in laynka dhaxlo waxba ma inii tarayaane dadkiinna aada waalidka u tihiin waxbarashadooda ku dadaala waxba ha u dhiginnina ku maalgeliya intaad nooshihiin dhallinyaradu waxay u baahan yihiin in culuumta diinta islaamka la baro inta ay yaryihiin arrintaasu waxay anfacaysaa qofka waxay tahay toosin waxay u tahay adduun iyo aakhiro intuu nool yahana waxay u tahay qofka toosin laakiin waxaa laga yaabaa in dad badan ay iska fuudaystaan oo maadiga aada xoogga loo saaro maadigu waxa waaye waa kab laakiin waxaa la rabaa qof kastaba qofkii beexa gelaya waxaa laga rabaa fa calayhi bilcilmi cilmiga laga hadlaya waa cilmiga shareecada islaamka
ardayda ka qalin jabisay macadka umaha degmada cadaado ayaa waxay kaleen dafcaddii toddobaad iyo lixaad kuwaasoo wax ka bartay macadka umah macadka um ayaa wuxuu kamid yahay macaahidda ku yaala deegaanada galmudug waxaana lagu bara ardayda galmudug gaar ahaan degmada cadaado iyo deegaanada hoos yimaada